wixii shalay dhacay haddee waxa laydinka qariyay weybay qabtaayoo inaan ma ahayn wax u furan meediyada wadatashi bay ahayd madaxweynaha puntland ra-iisul wasaarahu halkan safar ku jooga iyo annagoo laba murash annagoo laba xildhibaano aqalka sare ah wadatashi baclamaa ay soo gebagaboobday doorashadii xildhibaanadii aqalka hoose ama golaha shacabka ay soo dhammaatay lana bixi timi doono dhowaan inkastoo wakhtigu uu ciriir yahay inaanu bal wixii nagaga aadan aanu ka tashanno waxayna ahayd wixii aanu ka hadalnay wax adeer meedyada laga sheegaya ma jiraan laakiin waxa beenta ah oo meedyada laga sheegsheego anigana lai sheeg waxba kama jiraan
wararka qaar oo hore loo daabacay waxay sheegayaan in aad ka wada hadasheen tanaasulaad dhinaca musharaxnimada ah adiga iyo ra-isul wasaare sarmaake warar kale waxay sheegayaan in ballanqaadyo ay jiraan la xidhiira inaad xil ka qabanaysid igad warka dadka siday u maqleen inay u qaateen haddaad uga jawaabaysid arrimahaas maxaa odhanaysa
wax ka jiraan ma jiraan waxaan is leeyahay wixii waxaa yiran waxba kala aqoon ama si xun ugu shaqaynaya murashaxiinta qaarkood kambeyn ugu jira kambeynka toos iyo si nadiifa loo galaayo si cid kale la cambaareeyo ama la canjarafeeyo looma galo waana ceebtaasu wax ka jiraan ma jiraan waxaa la warhoray oo la sheegaya waana maqle marka wax tanaasulaad ma jiraan waxba ma jiraan anagu tanaasulaad maba ka geeri karo labadayada keliya waxaa murashaxiintu waa badan yihiin madaxweynenimada raadinaysa oo reer puntland way badan yihiin labadayada keliya aan meesha ku joognay madamaa isaguo xil hayo anna aan ahay xildhibaan aqalka sare madaxweynihii horena ahaa talada unbaa naga dhexaysay talada guud unbaan ka hadalnaya wax annaga gaar noogaha kama baxdin haba yaraate